innaga waxaan u baahannahay markaan nahay shacab muslin ah oo soomaali ah inayna waxaynu noqon wax afka baarkiisa ah ay noqoto waxa aan ka hadlayno iyo waxa aan samaynayno wax iswaafaqsan maxaa yeelay islaamkeenu taas ayuu diiday wuxuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun markaan maanta dhoo xuquuq insaan baan ilaalinayaa ama xuquuq bini-aadmi baan ilaalinayaa isla mar ahaantaana wax iyadii kullidu kasoo horjeeda aan sameynayo waxay noqonaysaa waxaan sax ahayn waxyaabaha matalan ku heshiine oo kale markaan u nimaadno waxaa ugu horeeya markii laga hadlayo qaanuun ama xeer dowladda markii la yihahdo waxaa ugu horeeya constitutionka isagay qawaaninta kaleo dhan ka hoos farcamaan waxaan isaga mabaadidiisa waafaqsanayn waxay yihiin wax kaba jiraan sida oo maaragtay qodobka labaad faqradii saddexaad ka hadlayo marka dastuurka markuu saa uga hadlayo dastuurka cutubka labaad waxaa la yidhahdaa xuquuqda aasaasiga iyo waajibaadka muwaadinka cutubkaas intiisa badan oo dhan waxay ka hadlaysaa xuquuqda aasaasiga qofka muwaadinka uu leeyahay marka xuquuqdaas ma la ilaaliyaa haddii la isweydiiyo dhawaa waa tii la meel marsiiyey sharciga naafada madaxweynuhu seexay dhisidahaaddaasaa la sugayey weli dowladda xaggeeda ayaad sugaysaan saad ii sheegtay maantana waxaa la xusayay xuquuqda aadanaha marka bal waxaan markaa dul istaagna halkaas xaggee marayaan
waa sax xuquuqda matalan hay-addaas waxaa la sameeyey sharci ama xeerkii lagu dhisi lahaa hay-adda naafada waxaa ka horumari lahaa oo kaa ka horeeyey sharci ahaan in laga horumariyo xeerkii naafada kaas markii la helo kaasaa maaragtay soo saari lahaa ama xuquuq siin lahaa in la sameeyo hay-ad naafa tilmaami lahaa isagoon kii jirin ayaa hay-addii naafada sharcigeedii la sameeyey ilaa hadda xeerka mataqaana hay-addaasi ma ayna saldhigin yani kama ma kasoo dhaafin inuu madaxweynuhu xeerkaas u ansixiyo ama hindisi sharceedkaa u ansixiyo marka dadka naafada ah gaar ahaan markii la fiiriyo dadka naafada ah isagoo dadkii duruuftan iyo dhibaatooyinka ku jiraan oo ay ahayd dadka ugu nugul inay yihiin si gaara loo xanaqonin waxa aan leeyahay anoon adikaa baryeynin aan helo marka taas nasiib daro dadkii matalan shuruucda sameynayay hadda matalan dastuurka oo kale sameynayay waxaa waxaa u suurtogeli weyda hal qodob oo arintaas ay ku cudsan tahay ama tilmaamaya laguma xusin qodob xuquuqda yani qodobada ka hadla oo dhan hal qodob kuma jiro waxaan isku dayna inaan arrintaas dadka ay khuseyso ama hay-adaha ay khuseyso aan kala hadalno laakiin waxaad moodaa inaan arrintaas hadda ilaa hadda wax usoo bisil maysan jirin marka maadaama aynu xuquuq aysan jirin shuruucdii dhaqankii laftiisa dadkii aysan u bislayn qofka naafada ah fikirka laga haysto iyo wuxuu yahay laba kala shay tahay waxay noqonaysaa ninkii hadda ka hor nimaa hadda ka hor nala hadla anigoo gruub indhoolyaala xaflad u qabanay wuxuu yidhi niman yahow dadkan indhahala yaan laga dhigin dad indhala dhexdood dad ku indhabeelay ee ha laga dhigo dad indhaqaba dhexdood dad ku indhabeelay waxaad moodaa shacabkan iyo dadku hogaaminaya laftoodu inay si handicab u yihiin maxaa yeelay dadka walaalahooda ee xuquuqda leh waa bulshada marka la dhaho waxaan ku jiraa bulshooyinka ugu naafada badan adduunka waxaana ku jiraa bulshooyinka ugu ixtiraamka iyo xusitaanka yar adduunka marka laga fiiro dhinaca naafada waan gartay waxaa lidka ku ah xuquuqdaasaad sheegtee faraha badan ee aadan helina ama ha noqoto dowladda ama ha noqoto bulshada maxaa ka mid matalan dastuurku wuxuu xusayaa qodobka koob iyo labaatanaad isu socodka muwaadinka inuu qofka muwaadinka xaqu leeyahay inuu jid ka maro inuu wadanka soo galo inuu ka baxo si xor ah isagoo un lagu xadgudbin xuquuqdiisa shakhsiyadeed marka taa laga hadlaayo qofka naafada ah uma laha awood sharci oo ku socdo meelaha barkood waxaa laga yaabaa inay ku adkaato waxaa laga yaabaa marka horeba systemkii inaan lagu talagelin ama hadday noqoto waxbarasho goobii wax lagu baranayay goobihii shaqada hadday noqoto hogaanka siyaasadda iyada iska badaa oo maaragtay waa wax adag qofku hadduu xubin beelo muxuu raadinayale qofkan isagaaba indhala gurigiisa mu iska joogo isagaaba logala maxaa wada marka taas waxay kutusinaysaa yani xuquuqda jidka marka ugu horeeya ma helayo xuquuqda maxaan ku dhahaa caafimaadka haddii aan lagu darin qofkan inuu caafimaad helo laguma helayo xuquuqda shaqada qofka hadduu inuu shaqo doono ay noqoto shaqadii ma helayo sababto tahay qofkan shaqada waxaa la rabaa in masalan qofkan markii shaqo u baahan yahay in la dhammaystiro oo waxyaabaha baahiyaha u diro si matalan u shaqaysto inuu helo facility uu ku shaqaysto